roobab maalmahan ka daayay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa sababay in meelaha qaar ee gudaha magaalada ah ay biyo badan fariisteen kuwaas oo ay ka dhalan karaan cudurro ay kamid yihiin shuban biyood duumo iyo xanuuno kale haddaba agaasimaha isbitaalada daryeele magaalada kismaayo axmed maxamed xuseen doctor ciro ayaa ka warbixiyey cudurrada ka dhalan kara biyaha roobka ee wadooyinka fariistay isagoona sheegay in haddii bulshadu aysan nadaafada ku dadaalin ay cudurro halisa ka dilaaci karaan biyaha wasakhaysan ee roobka ee wadooyinka fariista wakhtiga hadda aan joogno waa wakhtigii oo wakhtigii xilli roobaadkii weeye marka waxaa dhici kara marar badan inay cudurro badan oo ku saabsan biyaha iyo meelaha biyuhu ay fadhiistaan inay dilaacaan oo loo yaqaano waterborne disease cudurradaas marka waxay u baahan yihiin in si gooni ah maaragtay loola socdo tan keli ahna ma aha wakhtiga hadda aynu abaarta ay jirto oo maaragtay ay biyuhu ay yaraadaan iyadoo lafteedu way dhashaan cudurrada noocan oo kale aha marka biyo la-aanta cudurraa ka dhasha biyaha oo maaragtay si saxa loo maareyn waayo ama biyo fadhiisa dhacana ayaguna cudurro ayaa ka dhasha marka cudurrada maaragtay ugu fara badan ee dhalan kara wakhtigan oo kale waxaa ka mid a kow cudurka loo yaqaano shuban biyoodka ayaa ka mid ah waxaa kale oo ka mid ahaa cudurrada maaragtay cagaarshowga nooca loo yaqaano eega ama hepatitis eega waxaa kaloo ka mid ah cudurrooyinka caloosha ku dhaceeya bacteriyada sida maxaa la jiray bacteriyooyinka qayb ka mid ah sida cudurka loo yaqaano typhoidka ama typhoidka soomaalida u taqaano waxaa kaloo dhici kara cudurka loo yaqaano gooryaanada iyagana waa dhacaan marka cudurro fara badan oo noocaasa oo dheefshiidka ku dhaca ayaa maaragtay dhaca kadib markay dhacaana dhibaatooyin fara badan ayay u keenaan marka waktigan ayada wakti roobaadka oo aada magaalada uu roobka uga jiro waxaa cudurradaas ayaa dilaaci kara markuu roobku do-o waxaa loogu talagalay in ay jiraan sanitation saxa ama fayadhowr sax marka innaga fayadhowrkii ma ay jirto tusaale haddaan soo qaadano waxaad arkaysaa meelo fara badan oo ay biyuhu ay fadhiyaan biyahaasi marka ay fadhiistaan waxaa dhacaya in biyaha muddo ay ku jiraan muddo markii ay ku jiraanna waxaa dhacaysa in ay bacteriyooyinka iyo cudurrada qaarkood ay maarata halkaa ku dhashaan kadib waxaa imanaya dadkii ama way ka cabayaan ama dharkay ku dhaqanayaan ama waxbay ku karsanayaan ama maxaa la jira way ku ciyaarayaan oo maarata dadkiiba dee maarata intay ku bashaan ayay lugihii oo kale marta kasoo gaarayaan marka intaas way ku faafi karaan cuntadii ood biyaha wasakhaysan ee bacteria ku jirta askaga aad maarata u isticmaasho adigii oo caba maxaa la dhihi jiray adigii oo ilmihii oo ku ciyaara qaabkaas ayay maarata u keeni kara waxaa kale oo dhacda marar badan dhacaysa in ay isu dhowaadaan ama ay biyihii maaragtay nadiiftaha ay galaan sanitationkii ama meelihii musqulaha inay isu dhow yihiin taasi waxay keenaysaa inay isdhex galaan biyihii nadiiftaha iyo iyo musqulihii oo dee maaragtay jeermiskii iyo bacteriyada ay ku jiraan kadib marka saas ayay bini aadamkii ugu sii gudbayaan inta badan xilli roobaadka waxa ay biyuhu fadhiistaan jidadka iyo luuqyada xaafadaha kuwaas oo marka dambe isku bedela kuwo wasakh ah ayna cudurro kala duwan ka dhalan karaan